barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee saacadda washington d c maalin khamiis ah shanlabaatanka bisha februaayo ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinku hayna idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro la sheegay in laga soo mastaafuriyey scotland oo lagu soo celiyey jabuuti
waqti haday saacadda dib u noqon lahayd wax badan baan qaban lahaa do waan garan lahaa waxay fiican jaamacaddan dhameyn lahaa biligii hore iskuulka xariif baan ku ahaa khalaaska kiigu horeeyaan ahaa macalimiintu waxay rareen oo dalsinan kusii wadin nolosha meel bad yaad la gaari waxaasoo dhan de ayaan sameyn lahaa oo qabsan lahaa oo anigoo jaamacad iska soo dhameeyey baasboorka iska wataan iska iman lahaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhibaatada uu isticmaalka maandooriyaha ku haya qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
dabuub hadalkaaga inaan ku doobo ma diidi karaayo daymada aragaaga inaan ku dagaayo iskaan
ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka warbixin lagu wado in maanta oo khamiis ah uu suldaanka maraykanka shaaciyo ayaa muujinaysa in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilkii sanadka labada kun siddeed iyo tobankii magaalada istanbuul loogu geystay wariye jamaalka shegji afar sarkaal oo maraykan ah oo qariyey magacyadooda ayaa qalabka warbaahinta maraykanka u sheegay in warbixinta c i e da ay sheegayso in maxamed bin salmaan uu ansixiyey khaarijintii kashegji kashegji oo ahaa saxafi u dhashay sacuudiga ayaa maqaalo uu ku dhaliili jiray maxamed bin salmaan ku qori jiray wargeeska washington post ee dalkan maraykanka labadii oktoobar ee sanadka labada kun sideed iyo tobankii ayaa rag ka tirsanaa sirdoonka sacuudiga ay ku dhex dileen qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbuul ee dalka turkiga madaxweynaha maraykanka jo biden oo dimuqraadi ah ayaa arbacadii shalay wariyaashu u sheegay inuu aqriyey warbixinta islamarkaana uu dhowaan khadka telefoonka kula hadli doono boqorka sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis boqor salmaan oo ah shan iyo siddeetan sano jir ayaa ah aabbaha dhalay dhaxal suge maxamed bin salmaan oo ah shan iyo soddon sano jir inta badanna hadda maamula sacuudiga rag hubaysan ayaa dalka nigeria ku dilay lix iyo soddon qof kadib markii laba weerar oo isxigay lala beegsaday gobolada kaduna iyo katsina oo ku yaala dalkaasi nigeria labada weerar oo afar iyo labaatan saacadood gudahood ka dhacay labadaasi gobol ee ku yaala dalka nigeria ayay ku dhinteen midkiiba siddeed iyo toban qof dad kale oo tiro badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen weeraradaasi sidoo kalena guryo badan oo dab la qabadsiiyey ayaa ka barakaceen dhammaan dadkii ku noolaa boqolaal qof ayay ku dilaan tuulooyinka dalka nigeria weerarada ay soo qaadaan dablaydaasii hubaysan oo weeraro googoosa kusoo qaada gobolada iyo degmooyinka dalka nigeria qaarkood sidoo kalena afduubka loo geysta ciyaalka ku jira dugsiyada waxbarashada ayaa ka mid noqday faldembiyeedyada ay ku kacaan kooxaha islaamiyiinta xagjirka ee ka dagaalama waqooyiga dalka nigeria iyo wadamada ay dariska yihiin oo ay dhibaato ka geystaan duur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington koox dhallinyaro ah oo laga soo mastaafuriyey gobolka scotland ee dalka u k ayaa lagu soo celiyey magaalada jabuuti dhallinyaradan ayaa la sheegay in lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen arrimo kala duwan oo ka dhan ah sharciga dalkaasi wariyaha v o a sagal saciid faarax ayaa la kulantay axmed cabdilaahi oo ka mida dhallinyaradaasi waxaanay ugu horreynta weydiisay sababta loo soo mastaafuriyey marka dhalinyarada ahaydeen shaqo hore umaadaan helin dhalinyaro kaleo waxaad inta midda lacag wata waxayna ku yidhahdeen shaqooyin baa jira maxaad ka shaqaynaysa marka waxaan daroogayaal daroogaal bay iibinayn waxay ka mid ahayd horta waxaan ka bilaabnay ee, geedaha uu leelaha wiid markaana waan dallacnay kookeen iyo sheekada waxay ku dhama- ugu dambaysiinay heroin
marka madaba idinku dhalinyaro soomaaliyaad tihiin oo wadankiiba ku cusub laga yaabo sideed access ugu lahaydeen inaad heshaan in qeybahan kala doonaya darooga ama xashradii ama kokeenkii xaggee iniga imin jirtay yaa idin keeni jiray
walaahi waxaa noo keeni jiray dad dad baan haysano oo dad oo dad sii garanay dad sii garanayo alankoon waxaan soo iibsanayna cocaine oo baduura markaana asxaabda mid dad baa ku jira oo oo kasii dhiga cocaine de iskara cocaine waa aa waxay isku dayan way laaqayaan dhagax bay noqonay waxaa- waxay ka dhigaan kara cocaine taa iyo heroin heroinkana cadaankaan ka iibsanayna qofku dee hadduu hadduu lacag lacag badan samayn karo dee wuu samaynay de ma marka suuq madow oo ku iibinayseen la- lama ogola caadi si caddaan looma iibin karay may eh, number un baan haysano oo dadku maasisiinin hoho adoo baan waan haynaa waan haynaa Dee numberku maas telefoonku maas ka sugnay intuu dhacaya ha so telefoonku ma laga soo hadeen waa inta tegin
markaa dagaal iyo dhibi waa la kulmi jirteen markaad iibinaysaan daraaga walahi been ma sheege soomaali baan yaan kula jirta groupka oo bilaan naxariis oo so dadkii lacag bixinayn iyo waxaa iyo way dilayan jireen suxun bay u dilayeen hortaadii waxaa iyo oo naxariisba lahayn iyo oo midii hortaada gelinayaan iyo marmar habeenkii markaa seexdo ayaa waa ku riyoodaay aagorimaada hadda adiga weli wax ma lagugu dhuftay ama ciyaalkii kale aad ku jirtay ama kuwo kale weli wax ma lagu soo gaarsiiyey waa la shoogaysaa midi baa la geliyey mid baa doonay inuu cunaa iga saro mid baa dee galadu xagga we dee alaabteed ka iibinay dee way u baahnaan dee waa quraacay iyo qadadu iyo cashadeedi iyo soo hadday hadday qaado waayaan way dhididayaan way gegeriidayaan soo dee baashay doonayaanna waxay waxay doonaan bay sameynayaan haa say u helaan soo mid baa ayaa noo yimid wuxuu yidhi "La- waa iga cadday maanta oo lacag mahaysiisii oo mayan ka horino soo mujibu doon inuu cunaada iga suro asaga duto in yarba cunaada iga qabteen So, lugahan midiyo gacmaha iyo waxaa
dhibaatooyinka kala duwan ee axmed iyo dhallinyarada kale ee soomaalida ay wajahayeen waxaa usii dheeraa xilliga uu qabto booliisku ee sharciga la horgeeyo waxaana axmed iyo dhallinyaro badan oo soomaaliya lagu xukumay in dalka laga masaafuriyo xabsiyada lagu xiriyeyna ma aysan ahayn kuwo ay naxariisi taallo waxaa taa ka sii daran oo saameyn ku yeelata maskaxdooda xilliga ay falalka bilaabayeen waxay ahayd xilli ay da'yaraayeen laakiin xilliyadan lagala noqonayo sharciyada waxay inta badan ku aadantaa iyagoo dad waaweyn noqday isla markaana fahmaya dhadhanka ay noloshu leedahay waa kan axmed isagoo mar kale iga warramaya xabsigii iyo hadda waxyaabaha uu rajaynayo soomaali baa jirta laba sano la haysto saddex sano anigu sanad bay haystaan waxaas yidhi me- me- oo oo ku waashida waa lagu waalanaa meesha xoolo camal bay naga dhigteen bas subaxdii bay naga fuliyeen habeenkiina waxay noqon noqon ine
qorshahaaga waa maxay maad sii joogii laakiin ma noqon kartid
ani anigu waxaan doonaya inaan laa- iska joogo malaa iska guursado iyo soddon baa ku dhow yahay Eh, noloshiina waa ah soo ciyaaray ninkan waxaan doonaya inaan guursado ciyaalaha meel fiican baan jirna waa isku ciyaana dee marka hadda dilaaw yurub jus xaggan reer baad iska samaysan andan waad la qabsan nolosha waasna aab wuxuu yidhi haddaad doonayso waa wadanka waa kuu dirino ha german haddaad doonayso faamiliga dhown baa yaa dibadaha xagga jiro german london eh, holland meelaha eh, wadan kaloo gaala ma doona xaggan inta inaad isku joogto xaggan in nasiibsa gib jabuuti a chance
dib haddii loo celin lahaa waktiga een, eh, oo aadan wax dembiya samayn lahayn een, kow laga bilaabi lahaa maxaad qabsan lahayd maanta een, hadday waqti hadday saacadu dib u noqon lahayd waa wax badan baan qaban lahaa doo- waan garan lahaa waxay fiican jaamacadan dhamayn lahaa berigii hore iskuulka xariif baan ku ahaa khalaaska kii ugu horeeyaan ahaa macali- macalimiintu waxay rareen oo haddaad sin kusii wadin nolosha meel baad yaad la gaari waxaasoo dhan dee ayaa sameyn lahaa oo qabsan lahaa iyo anigoo jaamacad iska sii dhameeyey oo baasaboorka iska wataan iska iman lahaa oo xilligan doonaa isku noqonaa dhalinyaro kale oo waxaa jirta badan oo soomaaliya oo jus yurub meelo badan ka du- kala duwan ka joogta oo laga yaabo inay sameynayeen marka ad u yarayd waxyaabaa samaynaysa ama violencig oo kale ama waxyaabay daraga ay binayseen ama guud ahaan soomaalida dibadaha ku maqan ama reer jabuuti ha ahaadaan ama meel kale ha ka imaadaan advice maxaa siin lahayd waxa just marka experiencegaaga
anu advice waxaan sii lahaa haddaad jibadaha tegaysi waxaa iyo inuu gaal iyo lacag xaraam isaagelin soo waxaad u tegta mageelo shaqayo waxaa inaad madaxa ku haysataan haddii kale waad ku baabi'i meesha biikuuleya
dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heesta danayn iyo fanaanka guuleed zimba
jacaylka ku duugan macanka shiil midda cadaweye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye dareenka jacaylka ku duugan macanka shiil midda cadaweye dubka qarin waaye dushana ka muuqda weye ka muuqda adadag imaanka wadnaa dacalkiisa darmaa kuu taala dibinaha qusulkooga waxaa tahay dooy sababtaa ka dambaysa adadag imaanka wadnaa dacalkiisa darmaa kuu taala dibnaha qusulkooga waxaa tahay dooy sababtaa ka dambaysa sababtaa ka dambaysa daryeel laba geesaaye dadaala midayne damiir isfahmaya ayaa isdaraysan dadkana iska doortay daryeel laba geesaaye dadaala midayne
dhallinyaro dhowr ah ayaa magaalada boosaaso ku wajahaya xaalad nolol iyo waxbarasho xumo kuwaas oo qaarkood noqday derbijiif kadib markii ay barteen isticmaalka qaadka iyo maandooriyaasha kale maxamed jaamac faarax oo ah maamulaha xarunta agoonta iyo derbijiifka lagu xanaaneeyo ayaa waxa uu magaalada boosaaso ugu waramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf caruurtan waxa weeye waa soo bateen aasaaskoodii horena waa ahayd laba kun iyo sagaalkii dad badan baa ka aflaxay oo hadda daafaha magaalooyinka soomaaliya jooga oo awalna meel kasta iska yihiin barakacayaal ayagoo ah qaar baa waxa weye hadda magaalooyinka ka shaqeeyo oo xogsato oo ardaydana waxay heli karaan uma u imaan jireen marka hadda aad bay usoo bateen baahidii waa badan tahay hadda tirada cadadda ku jirto ee kolleejka wiilasha waxa weeye waa in ku dhow boqolna waa gaarsiinaa marka waxaa kaloo jiro iyagana qeyb kale oo gabdhaha ah oo aan hayno oo ayagana ilaa boqol iyo labaatan ku dhow gabdhahaasna waxaa waaye ayagu ma xariisno laakiin waxaan ka bixinaa waxbarashada iyo fiiga iyo waxyaasoo dhan baan usoo habeenaa macalimiin gabdhaha qur-aanka uliga iyo maadiga marka caruurta hadda waxaa soo foodaa ti hadda cuduradan karoonanka dibadda iyo dadka muxsiniinta awal u qaban jiray meelaha waxaa uga soo tutuuri jiray ayagiina waxaweye hadda cudurkan soo bilowdayba waxawaaye dhaqaale xumay la kulmeen meeshii waxawaaye hadda raashinka iyo daawadoodii iyo kulli deen baan kusoo qaadnaa meeshii hawsheeda hadda waxaa weye waa iska cakiran tahay laakiin saasay tahay waa u dhawaan adagna awalba sida hore oon jiilka yari oo caruurta soomaaliyeed aan u haynay unbaan uhaynaa awalba ilaahay baan tala saaranay ilaahay dartiisaan u haynay haddana waxaa weye caadi bahda midiyan waa nagala shaqeeyaan marka saa weye howsha waaya waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradan halkan ku xareysan ay soo food saartay xaalad nolol xumo marka horey dhalinyaradan xaggee ugu tiirsanayeen oo dhaqaalahooda iyo cunadooda ay ka heli jireen awal hore waxaa ka heli jireen dadka muxsiniinta ah oo culummadana u badan baa ganacsatada ah marka qolyahaas ayagu waa taakulayaan qolada goolisoo kale waxbarashada macalimiinta qaabilsan yihiin horseed sidoo kale ayagana waxaweye guriga mataalya waxay ku bahay awal guri kiraan degnayn hadda guri waqafaan degnay gurigaas awal hore ayagaa bixin jira horseed hadda waxaweye lacagtoodina iyagana waxaan siinaa gabdhaha nadaafada iyo waxaasaan hadda ku bixinaa culeysna uga yimaadana waxaweye qoladan kalena sekada ahaan raashinkaas iyo waxaas ayaan siinaa dadka ugu badan dadka dibadaha oo kasoo taageeraya ahayeen hadda masalan oo kale culimmada manhaaj o kale waxaa weeye qolo u timid oo waagii hore degan caalamul islaam ah oo sakooyinka bixin jira urur islaam ah oo faransiiska deganaha kii madaxweynihii faransiiska markii dee muslimiinta ka hor yimid oo buuqi dhacay xafiiskooda la xiray waa xafiiska ugu roonaa oo wax oga imaan jireen howshaas hadda waa ay xirantay welina rajaa laga qabaa garoonahiina waa saameeyey marka hawsha saas wey dhalinyarada halkan ku xaraysan oo aad ii sheegtay markii hore xaggey ka keenteen dhalinyaradani maxayse isugu jiraan waxa weye dhalinyarada waxay isugu jiraan waa ilmaheenii soomaaliyeed oo dadkii barakacayaashaha oo meel kasta soomaaliya iska yimid burburkan iyo dhibaatadan iyo soomaaliya ka jirto oo dee dagaalkii sokeeyoo dhacay dad badan baa soo barakacay dadkaas waxay waaya barakacayaal weeye iyo dad deegaanka ah labadaba waa isugu jiraan waxay noqdeen ilmo yaroo dee juuca ama gaajada markay dareemaan guriga kasoo baxayo meelaha waqda qaadka iyo meelahaas darbijiif ah oo kooladii bartay oo cabayo oo qaadkii garaabadiisa guranayo haddana dabeesha iyo dhaxanta iyo dhalooyinka ay isku dhufanayaan ay u dheer tahay marka ilaahay baa noo diray halkaasaan ka soo aruurinay rag badan baana hadda ka aflaxay haddana aad bay usoo bateen hadda habeen dhaweed ba igu darnayd waxa aad oga naxay oo colaal xumeeyey waxaa jira wiil yar garow ka yimid garow hadduu ka yimid magaalada boosaasu yimid dhowr beri wuu meesha kooladii iyo iyo qaadkii cunayey siduu cunayey ciidanka oo habeennimo roonda ah waa isagoo aad meesha u cabsan qabtay taleefon bay soo direen habeenkaa ismaan arag kabacdi baa isagoo dhadhacaya haddana oo baabuurta hortaagan baan shirkadda goolsa agteeda ka qabtay haddaan waxbarasho ku geeya ka waran oo aan ku dhaqaaleeyo oo aan meeshan baashan aad caagadan aad ii dhiibtid oo turtid nin aqli badan buu ahaa haye buu yiri waa isoo raacay hadduu isoo raacay waraysi aniga isagana dhexmaray wuxuu ahaa halkee ka timidoo garoowe waan ka imid maxaa garow yaa dugan aabahay baa jooga oo reerkeena haye maxaa dhacay oo aad reerkii uga soo tagto bal waddan iyo qurunkan iyo waxaan usra wiil yar oo tiam ajkiisa toban jira tahay qur-aankii iyo waxbarashadii aaba wadayr adeer waxaan kuu sheegaa buu yiri aniga aabahay waa faqiir waa tima jara weeye timahu jara bayska gurigana waxa weeye buu yiri hooyada aniga hooye male hooyadii waa dhimatay anigoo meesha aad iyo aad aan oga ninkaa yar aqliga ilaahay siiyey oo igula hadlay waa danqisay waxaa weeye guri aan hooyo lahayn adeer qofna ma joogi kara marka waxyaalaha ilmaha u badan dhacdo oo hadda annagu aan aragnay oon aruurino wax ugu badan ilmahaas waalidka isfurayo ilmaha ay dee dacdaradaas ku dhacayso waalidka markay isdagaalaan iskala tagaan ilmihii waxaa ku dhacay waxyaala aan caadi ahayn banaanka usoo baxayaan meelaha qaadka iyo muqaadaraadka iyo dhibaatada iyo rafaadka labadan way kala tageen dhibka waxay ku dhacayaan caruurtii marka sababta ugu weyn waa sababtaa weeye haddana ninkaasaas waayo waxaa kaloo aan haynaa dadkii yeman ka soo qaxay ilmahoodii badanaa markii waagii doomaha halka kasoo degeen qaar badan baa ku jira meesha waxbarto oo ayagana saasoo kale u dacdaraysnaa oo aan haynaa oo aflaxaya ayagana maanta meel fiican maraya waay dhallinyaradaasi markii laga soo qabto magaalada iyo weliba goobaha aan wanaagsanayn ee kollada ay ku dhuuqaan iyo weliba goobaha kale ee qaadka lagu iibiyo kadib maxaa loo sameeyaa markaanu qabanno oo ardaydaas usoo qabanno waxaa weeye inta badan hawsha marka ay ku jiraan oo isarqaansan yihiin oo bahashaas kooladu waa bahal aad u xun waxa weeye meeshaanu geenaa dharkii uu qabay waa ka bedelnaa laba dharoo sheeyo cusub waan siinaa cidyaan ka jirnaa madaxaan ka xirnaa nadaafadiisii markaasaan haddana waxa weye loo qabeeyaa markii loo qabeeyo nasiinaa la siiyaa waa la dejiyaa waa u seexanayaa ardayda walaalihiisoo kale oo qur-aanka baratayna waxay ku aqriyaan qur-aanka markaasa waxaa loo bilaabaa qur-aankii waxbarashadii baa loo bilaabaa kow waxa ugu horeeya qur-aanka marka hingaada la fahansiiyo maadiga ugu xigo marka ma jiraa intiidaan soo qaban in dhalinyaradan ay dhibaatooyin isgaarsiiyaan waa midda ugu daranba wey caadi oo dhibaatada ay ilmaha haysato waxa weye markay koolada cabaan laba opshinba waa waa galaan xagga tuuganimada kuwa waaweyn oo bahashku tababaro ciyaalka siiyo waxay u darsadaan ciyaalka kolada intay ka dharjiyaan ba waxu diraan dumarka qaadka gadaya iyo dadka inay lacagta uga soo dafaan oo qaadka usoo xadaan markaas waxaa ku dhacda ayagoo qaadka qaadaya ama lacagta qaadaya la dilaa marka kale ayaga dhexdooda banaanka inta iskula baxaan bay isqarsheeyaan oo dhaqaal jibinaya midka kaloo gelinaya maalin kasta waxa weye qolada isbitaalka u dhowdahay isbitaalka lagu daaweeyaa daawe noo yeero waa ka kaxinaa marka hoosha ugu daranba waa isdilaan dhibaatada haysata weetaa maxamed jaamac faarax oo magaalada boosaaso ugu waramay yuusuf maxamuud yuusuf haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali
mahadsanid sahraa cidlanuur aan ku bilaabay horyaalka soomaaliya kooxda minishiibiyada dowladda hoose ee magaalada muqdisho ee muqdisho city club ayaa la wareegtay hogaanka horyaalka soomaaliya kadib markii shalay ay halyo eber uga adkaatay kooxda raadsan ee uu hogaamiyey macalin cabdijoon tababaraha kooxda m c c mustaf fransa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha ay kooxdiisu ka gaartay raadsan oo aan laga badin shantii kulan ee lasoo dhaafay waxaana m c c ay leedahay shan iyo toban dhibcood halka raadsan oo kusoo xigtana ay leedahay saddex iyo toban dhibcood koobka horyaalada yurubna waxaa xalal la ciyaaray laba kulan oo xiise lahaa waxaana kooxda manchester city ay labiyo eber uga adkaatay kooxda wadanka germany ee brusia monj galadbakh labada gool ee manchester city waxaa kala dheliyey barnando silva iyo gabriel jesus daqiiqadihii labaataniyo sagaalaad iyo lixdaniyo shanaad kulankan wuxuu ka dhacay garoonka buskard arena ee magaalada budabest ee wadanka hungari kadib markii wadanka germany uu xayiraad kusoo rogay socdaalka ka imaanaya dalka boqortooyada ingiriiska si ay iskaga xakamayaan faafitaanka caabuqa covid real madridna waxay hal iyo eber dirqiya uga adkaatay kooxda atalanta ee wadanka talyaaniga waxaana daqiiqadii siddeetan iyo lixaad goolka qura u saxiixay ferland mendi oo goolkani uu ahaa midkiisii ugu horreeyey ee koobka horyaalada yurub laacibka ciyaaraha goolofka tayger woodis ayaa kasoo kabanaya dhaawac culus oo kasoo gaaray lugta midig iyo aanqowga kadib markii uu talaadadii ku galay shil gaaray magaalada los angeles dhaktar aniish mahajaan oo ka tirsan xarunta caafimaadka harbar u c l a ayaa sheegay in woodis uu ka jaba lugta dhaawac weynna uu ka soo garo aanqowka midigta ah hase yeeshee qalliin dheer kabacdi uu soo kabanayo waa qalliinkii tobnaad ee lagu sameeyo afartan iyo shan jirkan la tacaalaya dhaawaca shilka gaari waxaana intii uu ku jiro xirfadiisa goolofka dhowr mar qaliinno looga sameeyey jilibka dhabarka iyo qoorta kooxaha liverpool manchester united iyo westham ayaa ku loolamaya saxiixa laacibka safiya ee lagu magacaabay yuusuf al nasri kaasoo u dhashay waddanka morocco si kastaba ha ahaatee kooxda safiya waxay bishii januari ku diida laacibkan labaatan iyo toddoba milyan oo geni oo ay u soo bandhigtay kooxda westham hase yeeshee maadaama kooxda safiya ee xilligan la daalaadhacaysa dhibaatooyin dhaqaale waxaa isbedeli doona mowqifkeeda ku aadan iibinta laacibkan liverpool iyo manchester united midkoodna weli ma soo bandhigin qiimaha ay ku doonayaan al nasri labaatan iyo saddex jirkan gooldhaliyaha sare ah ayaa kooxdiisa xilli ciyaareedkan u dhaliyay toban iyo toddoba gool waxaana beeciisa si dhow la socon doona kooxaha ingiriiska walow wakiilka ciyaaryahankaas anas usefi uu sheegay inuu ku faraxsan yahay joogista kooxdiisa safiya ugu dambayntiina sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddanka jermani kooxda qaniga ah ee baris san jermain ayaa dalab u gudbsatay ciyaaryahan david alabo oo ay bartilmaameedsanayaan kooxa ay ka mid yihiin real madrid alaba ayaa toddobaadkii hore xaqiijiyey in marka uu dhammaado qandaraaskiisa oo ku eg xilli ciyaareedkan inuu doonayo inuu isaga taga kooxda bayer munik kadib markii ay isku fahm waayeen cusboonaysiinta heshiiska uu kula jooga naadiga haysta horyaalka qaaradda yurub wargeyska bilde ee waddanka jermani ayaa qoray in alaba uu la hadlay maalqabeenka iskale kooxda faransa ee la yidhaahdo naasir al khaliifi hase ahaatee wuxuu intaasi ku daray in real madrid ay weli uga cadcaddahay hanashada saxiixa laacibkan
aad buu mahadsanyahy faarax maxamed cali oo nala socotiinaya xubinta ciyaara halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa heesta qalbi lula iyo codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole
heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka maxamed xasan lafoole ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xaggiin inta aan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo